taas oo ahlu sunna ay ku dalbaysa mar walba inay axdiga iyo ballanta iyo wixii la galay iyadu ku taagnaato waxaa jirtay in madax soomaaliyeed ay ka hadleen arrintan oo iyadoo labadii dhinacba ay sida hadalka loo dhigay ama sida warbaahintaba aan ka maqlaynay ama qolooyinka dhexdhexaadinta ku jirta inoo xaqiijiyeen in ay soo dhaweeyeen garabka kala walaaleen marka ay madax soomaaliyeed ku sii hurisay oo ay ku dhawaaqday wax hori karo ama maaragtay colaada gobolada dhexe ka jirta sii ballaari karo qaar kamidana ay hub iyo ciidan kasoo daabulayeen magaalada muqdisho taasoo colaada meeshan ka jirta in ay sii horisa mooye aan xal keenaynin oo runtii xoog aan waxba lagu xali karin